بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم walaalayaal halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa axkaamta xajka iyo cumrada oo inoo faahfaahin doono oo inoo qaadaa dhigi doono sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahu الlah falyتafضل mashkuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء هو الواحد الأحد هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا وعن نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وتوفنا اللهم على ملته وأحشرنا تحت لوائه ثم ما بعد أو أكل wuxuu qorshaheennu ahaan jiray inaynu habeenkii u dambeeyey oo tafsiirka inoo socon jiray bay ahayd laakiin sida aa maqasheen iclaankii xalayto waxa aynu garannay inaynu fursad siino ragga xujaajta ah ee doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala beytkiisa inay qabtaan iyagoo gudanaya fariidada waajibka ah ee allah subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay inaynu caawa fursad siinno iyadoo waktigoodu ciiri uu yahay aynu waxoogaa tawsiyaad iyo nasaaix iyo dardaaranno iyo kelimaad aynu insha allahu tacaala usii sheegno caawa iyo habeen dambe waxaa inta allah subxaanahu wa tacala inooga fudaydiyo inagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna inuu iyagana u fudaydiyo inay xajkooda siday u niyeysteen alla ugu dhibriyo ugu fudaydiyo oo ay kusoo gutaan inta kale ee muslimiinta iyaguna aan furso weli helinna in alla subxaanahu wa tacaala u fudaydiyo ama xajka soo socda ama kuwa dambe in alla subxaanahu wa tacala inoo fudaydiyo waynu allah subxaanahu wa tacala ka rajeyna xajku waa rukni min arkaan lislaam ka mid ah oo waajib ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka kariimkaana ku sheegay nabigeena moxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayhina uu axaadiidta waxyiga iyana ah uu ku sheegay waxaa kaloo iyana u daliil ah inuu rukni yahay ijmaaca alumma ummaddu inay ku kulansan tahay oo ku ijmaacday alla subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wlilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha aniyun can ilcaalamiin alla subxaanah wa tacaala aayaddaas oo tafsiirkabadda aynu kusoo marray wuxuu leeyahay waxa alle uu ku leeyahay dadka korkooda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala beytkiisa u xajiyaan man buu ku leeyahay istaaaca ilayhi sabiila ciddii kari karta ee ilaahay subxaanahu wa tacaala beytkiisa awood u leh ay ku tagto oo alla u fudaydiyo waxaa alla subxaanahu wa tacaala waajib kaga dhigay oo ku farad yeelay inay beytka ilaahay u qasdaan oo tagaan weliba tacqiibka aayadda alla subxaanahu wa tacaala uu raaciyey iyadoo qofku markaa uu awood u leeyahay oo waajib uu xajki ku yahay oo markaa faraha ka qaado khatarta ku sugan baa alla wuxuu uhi waman kafara fa ina allaha qaniyun can ilcaalamiin qofkii gaalooba alla subxaanahu wa tacaala waa ka deegtoon yahay caalamka oo dhan oo uma baahna marka munaasabada kufriga lagu keenay halka kan waxaad mooddaa dee khatar weyn bay ku sugan yahay qofku haddii isagoo alla subxaanahu wa tacaala waajibkaa kor saaray awoodna uu leeyahay uu layman waado inayna xaaladdu sahlanayn baa aayadda aynu ka qaadanaynaa waxaa nabigeena maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi ka hadlay mawduuca xajka axaadiis badan buu kaga hadlay waxaynu usoo qaadanaynaa xadiidka saxiixaynka ku yimi min xadiidi cabdillahi bni cumar radi allahu canhu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا روايات كلا وحج بيت الله الحرام marka waxa weeye nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu ku tilmaamay islaam islaamnimada in lagu bineeyey oo lagu dhisay shantaa rukni oo tiirarka aasaaska diinta oo inay shantaa rukni yihiin kelimatu laa ilaha illa allah oo tawxiidka u horeysa waxaa ku xigta salaada oo la oogo waxaa ku xigta zakadii soonkii xajkii shantaas waa shanta diin islaam ee maxaan ku dhi arkaanta aasaasiga u ah diinta islaamka weeyaan xajkuna waa ka mid nabigeena maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo la hadlaya saxaabada oo khudbad uu u jeedinayo oo uu hor taagan yahay hadalkiisa waxaa ka mid ah isagoo markaa tilmaamaya xajka waajibnimadiisa ayuha annaas ina allaha farada calaykum alxaja faxujuu dad yahow alla subxaanau wa tacaala wuxuu idinku farad yeelay inaad xajidaan oo xajka ilahay beytkiila inaad tagtaan baa laydinku farad yeelay faxujuu marka amar buu bixiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wlamru yaqtadi lwujuub amarkuna asal ahaan wuxuu keenaa waajibnimo in la helo qariino ka leexinaysa waajibnimadaa mooyaane xajku wuxuu leeyahay fadaa'il fara badan ayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaga hadlay oo qofka ilaahay xajkiisa guta oo faradka la yimaada waxa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala waxyaaba fara badan oo khayraad ah ayuu siin doonaa sida nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ka warramay waxaa ka mid ah axaadiidta ma wada gaari karre waynu taataabanaynaa un xadiidkaa saxeynka ku yimi ee nebigu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alcumratu ila alcumratu ila alcumrati kafaarat lima baynahumaa waalxaju almabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna wuxuu nebigu uhi cumro marka la guto ilaa cumrada kale laga gaadho waxa weeye waxay tirtiraysaa cumrada aada gudatay ilaa intaad kale ka gaadho oo sanadka waktigiisa kale ah waxa weeyaan dunuubtii way tirtiraysaa buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu nebigu yihi xadiidka walxaju lmabruur xajka mabruurka ah waa xajka yani shuruuddiisii oofsaday ee aan qofku xuma samaynin ee si daacadnimaa ula yimi xajkaasa xaj mabruur la yidhaahdaa marka xajka wanaagsan ee alla subxaanahu wa tacaala u aqbalay laysa lahu jazaaun ila aljanna wax abaal ahoo aan janno ahayn male mar haddii xajkaaga la aqbalay jannunba laga lagu abaalinaya jannaduna dee waxa weeyaan waa maa laa caynun raad walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waa waxaan ili arag oo dhagi maqal oo qalbiga bani aadamku aanu suuraysan karin intaaba waa ka wanaagsantay wax kastoo wanaag oo dhagtaadu maqashay ama wax kastoo wanaag ishaadu ay ku dhacday ama wax kastoo laabta aad ka suuraysato jannadu waa kasii fiican tahay markaa nabigeena maxamedin salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yihi xajku wuxuu leeyahay abaalkiisu waa jannadaas wuxuu kaloo nebigu inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo si fiican ugu faahfaahinaya qofka xaajiga ah ee ilaahay subxaanau wa tacaala beytkiisa gutee manaasigtii istaagay ile wuxuu yihi nebigu khuduu canii manaasikakum waxaad iga qaataan manaasigta iyo meelaha aad ku gudanaysaan cibaadada xajka iga qaata oo meeluu istaagaya nebigu marayay in isaga lagaga daydo ayaa la doonayaa markuu sheegaya markaa fadliga uu helayo qofka xaajiga wuxuu yihi amaa khuruujuka min baytika ta'ummu lbayta alxaraam ka bixitaanka aad beytkaagii gurigaaga ka soo baxday adigoo u socda ilaahay subxaanahu wa tacala beytkiisa xaramkaa u qasdinaya faina laka bikulli wad'atin tadawhaa raaxilatuka yaktubu allahu laka biha xasanatan wuxuu nebigu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi raaxiladu waa daabadda markii hore dee safarkii waxaa loo soo raaci jiray awr iyo rakuub iyo waxaasa loo soo fuuli jiray marka wuxuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaad gurigaa ka soo baxdo oo aada ratigaagii fuushan tahay aad makana u socotid dhul kastoo ay dhigto dhulka raaxiladaas aada fuushan tahay waxaad ku leedahay xasana ayaad ku helaysaa wayamxu canka bihaa sayi-a waxaa lagaaga tirtirayaa xumaan baa alla subxaana wa tacala kaaga tirtiraya wa amaa wuquufuka bicarafa istaaggaad carafa istaagto oo goobaha waaweyn ee ka mida marka xajka marka la gudanayo alxaju carafa buu nabigu yihi xajku waa carafo oo waa meesha ugu muhimsanee asaasiyaadkay ka mid tahay xajkeeda istaaga meeshaad istaagtana wuxuu yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi faina allaha yanzilu ila asamaai dunya fayubaahii bihim almalaa'ikata fayaqulu haa'ulaa'i cibaadii jaa'uunii shuchan gubran min kulli fajin camiiq allah subxaana wa tacaala wuxuu soo degaa ash- cashiyata carafa ayuu soo degaa ila samaa'i dunya markaasuu wuxuu u faanayaa oo ogeysiinaya u sheegaya malaa'igtiisa samada ku nool ayaa wuxuu leeyahay waa kuwa addoommahayda ay yimaadeen iyaga oo basaasta ka muuqata iyo boodhka ka muuqda aada ujeedaan oo shuctan qubran waxa wey timu markay basaasaana dee la shallayn ama haddii bakuuraya boodh iyo safar dheer la soo galay oo la daalan yahay waa kuwa addoomaha iyagu nebigu marka alla subxaana wa tacaala odhanaya isagoo malaa'igta u sheegaya waxayna ka yimaadeen min kulli fajin camiiq yacni waadi kasta iyo jeex kasta iyo waddo kastoo weyn bay ka soo galeen ila maka jiha walba waa lagaga yimaadaaye markaasa alla subxaana wa tacala wuxuu odhanayaa nebigaana ka warramaya xadiidkee yarjuuna raxmatii wayakhaafuuna cadaabi waxay rajaynayaan naxariistaybay rajaynayaan oo jannadii ah waxay ka cabsanayaan cadaabkaybay ka cabsanayaan walaw ra walam yarawnii imanay arag buu nebigu u odhanaya alla subxaana wa tacaala fa kayfa law ra'awnii hadday arkaan see yeeli lahayn iyagoo ani arag bay cabsi ay ga cabsanayeen goobta yimaadeen oo rajeynay jannadeeda rajeynayaan bay goobta yimaadeen haddii arki lahaana maxay arrintu noqon lahay fa kayfa law ra'awnii falaw kaana calayka mithlu ramli caalijin aw mithlu ayaami dunya aw mithlu qadri samaa'i dunuuban gasalaha allahu canka markaa nebigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii dunuubta korka kaa saaran ay u dhiganto meesha caalij la yidhaahdo maka ku taalla meel maka agteeda ah quruuraxeeda haddii dunuubtaadu ay la mid tahay ama ayaamaha adduunka oo dhan dunuubtaadu ay la mid tahay ama dhibicda roobka ee soo da-dee samada ka timaada dunuubtaadu ay la mid tahay hasalaha allahu canka alla subxana wa tacala waa kaa maydhaya waa goobta carafa ninka taagan wa amaa ramyuka biljimaar ramyuka aljimaara fa inahu madkuurun laka ganida aada ganto dhagax tuurashada meesha jamaraadka leedo dhagax lagu tuurto waxa weeyaan buu idhi iyadu kayd bay kuu tahay madkuuru laka waa ku kayd wa amaa xaquka ra'saka xiiridaad madaxa xiirtay fa ina laka bikulli shacratin tasqutu xasana xasanatan yacni tin kasta oo aada xiirtay oo madaxaaga ka dhacay waxa weeye xasana ayaad kuhel ku helaysaa fa idaa tufta bilbayt haddaad baytka alle subxaana wa tacaala tawaafto arajat kharajta min dunuubika ka yawmi waladatka ummuka buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa weeye dunuubtii baad ka dhex baxaysaa sidii maalintii aada calooshii hooyada aad ka soo dhacday adaan wax dembiya lahayn ayaa waxa weeyaan aada dunuubta uga dhex baxaysaa buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaasi waa xadiid saxiixa saxaahu lalbaniyu fi saxiixi aljaamic asagiir waxaa kaloo ka mid a fadaaisha nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xajka uu sheegay xadiidka imaam buhaari soo saara min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu uu leeyahay waxaan ka maqlay buu yihi abu hurayra rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh isagoo leh man xaja lilah falam yarfuf walam yafsuq rajaca ka yawmi waladathu ummu qofkii xajiya ee ilaahay dartii u xajiya lilah liajli illah alla dartii u xajinaya istus iyo ha lagaa sheego iyo waa xaajigii ha lagu yidhaahdo xaajigi baa soo laabtay maxaan kula dib ugu royahay ama meesha goobta faanfaan iyo wax noocaas aan u tegin ee ilaahay dartii u xajiyey wax leeha rafad na aan la imanin lam yarfud rafadka waxay ku fasira mufasiriintu waa jimaaca oo maxaan ku dhahdaa mar hadduu muxrim yahay qofku waynu ka hadli doonaa waxyaabaha mar hadduu ixraamka xidho aan u banaanayn jimaaca galmada xaaskiisa u tago waa ka mamnuuc mar hadduu muxrim yahay rafadka waxay kaloo ku sheegeen mufasiriintu hadalka xun oo fuxshul qawlna waa leeha rafadka aan waxun ku hadlin falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj buu yidhi alla subxaana wa tacaala marka qofka caynkaasa ee rafas jimaacna aan la imanin walam yafsuq aan fallaaboodin oo daacadii aan la ka bixin oo xuma samaynin oo macaasi ku dhicin qofkaasi wuxuu ka soo laabanayaa meeshii la odhan jiray maka ka yawmi waladatu ummu isagoo ah maalintii oy hooyada dhashay oo kale ila maalintaa dami muu lahayne isagoo saasabuu soo noqonayaado waxa weeye saas ah buu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u sheegay xajka ee ajarka iyo xasanaadka iyo wanaagga lagu helaya waxaa ka mid a nebigu inuu yidhi adiimu alxaja waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra waaldunuub kama yanfi lkiiru khabat alxadiid xadiidun saxaahu albani fi saxiix aljaamic saxiir waxaad daa'imtaan buu yidhi xajka iyo cumrada waayo labadaas waxay anfinayaan oo qofka ka fogaynayaan waxa la yidhaahdo faqriga iyo dunuubta labaduba waa xunxun faqrigu dadku waa waxay ka taahayaan ka cabsanaya intaa faqri baa haysta iyo busaarad wax la-aan dunuubtuna waa waxa xun ee qofka waxa weeyaan dee khatar u keeni kale inay naar u ku galaba markaa dawaamka qofku had iyo goor xajka iyo cumrada uu la yimaado dunuubtana waa lagaga tirtiraa faqrigana weyn riixaan buu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida baalka buufinada la yidhaahdo ee maaragtay birta lagu buufiyo ee xadaadka ninka lee u haysto waxyaabaha xunxun ee khabadka asuu birta uga tuuro sidaas oo kale ayaa xajka iyo cumraduba ay qofka dunuubta iyo faqriga wariixaya buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaa haddaynu ku dhaafno wax ka mid a fadaaisha nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh u sheegay xajka aad bay u fara badan yihiin oo manaajicda axaadiidta nebiga loola noqonayaa waxyaabaha loo baahan yahay qofka xaajiga ah ee raba safarkaa xajka ilaahay subxaana wa tacaala beytkiisa inuu aado u qasdiyay arrintaa goostay waxa weeyaan marka u horraysa horta inuu dardaarmo oo ehelkiisi iyo asxaabtiisi lasii dardaarmo oo ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo taqwada iyo wax wanaagsan oo ehelkiisa iyo dadkiisa iyo asxaabtiisa kaga sii tago waa shayga mustaxabka la doonayo waxaa habboon inuu qoro wixii dayn ah ama isaga dayn kaga maqan ama lagu leeyahay weliba mar hadduu xagga aadayo sida fiican waxa weeyaan inuu iska dhamaystiro daynka laakiin haddii dee qofku qofka sugayaa uu jiro oo kale waxba dhibaato male isaguna istidaacaduu leeyahay ay ku ballaamaanna hadhow markaa soo noqda ama xoolo u leeyahay wax dhibaataa male waa kutegi waa tegi karaa laakiin inuu iska maydho oo iska bixiyaa waa sida maxaan ku dhay madluubkii la doonayo marka safarkaa markuu tegayo waa inuu wixii o dhan qoraa oo wuxuu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay markhaatiyaana u dhigaa qoraalna ka tagaa dardaaran fiicanna usarkiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisana uu kaga istagataa loo baahan yahay weyaan shayga loo baahan yahay intaan jirkaagu kicin oo allaan safarka aadin laga rabaa ninka xaajiga ah aynu kula dardaarmayna waxa weeyaan inuu toobad keeno ilaahay subxaana wa tacala inuu toobad keeno oo niyadiisa halkan intaanu safar gelin uu goosto inuu wax allaaliya wixii dunuubahe uu hore u sameeyey ilaahay subxaana wa tacala inuga toobad keeno inuunan dib dambana ugu noqonin iyadoo mar kastaba qofka mu'minka laga doonayo laakiin xajka mar hadaad u socoto oo ilaahay subxaana wa tacala dambi dhaaf aad ka doonayso oo aad rabto inaad soo maydhatid dunuubta ka maydhatid wa inaad ilaahay subxaana wa tacala u toobad keentaa wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun buu yidhi alla subxana wa tacaala dad yow ilaahay subxaana wa tacaala u noqda dhammaantiin dadka mu'miniinta ah ow lacallakum muxamidatin tuflixuun inay liibaantaan oo haddaad toobad keentaan oo toobat nasuux oo toobat nasuux shuruuddeeda aad la timaadaan waxa weeye waad liibaanaysaan toobaddana shuruuddeeda waa garanaysaan waa inaad niyeysataan oo go-aan ka qaadataa marka u horaysa alcazmu calaa an laa tacuuda ila almacsiya goosato inaadan wixii dunuub ahae macaasi hore aad u samayn jirtay dib damba inaadan ugu noqon aliqlaacu can idembi dembiga inaad ka fuqdo oo aad ka dhex baxdo waata lagaa doonayo waa qodobka labaad qodobka saddexaad annadam waxaa la yidhaha tiiraanyo iyo qoomamo wixii hore aad u samaysay ee xuma ahaa ee shaydaan kuu riday ee nafya shaydaan ay ku horseedeen inaad ilaahay subxaana wa tacaala uga qoobamootid waxaa xunaad samaysay waa shardiga saddexaad haddii ay jiraan waxa aad ka toobad keenaysa ay yihiin wax adigiyo makhluuq idinka dhaxeeya waxaa lagaa rabaa inaad cafis ka dalabtid oo musaamax iyo maxaanku raa diba kureen wixii madaalim ahaa ee aad geysatay waa inaad celisaa waayo nebigu wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi min maalin aw cirdin qofkii wax dulmiya ka galay qof walaalkiisoo muslim ah ama maal buu ahaanaya waxaas ama cirdigiisa iyo sharaftiisa ayuu dhaawaca oo u caaya ama wax buu ka sheegay falyataxallalhu minhu lyawm maanta uu nooliyo adduunka u joogo hays xalaalayo ha ka xalaashado oo inuu maxaanku dhaha masaamax ka dalbo ama xoolihiis u celiyo ama wuxuu ka sheegay u sheego cafis ka dalbo saasaan laga doonaya saasuu nebigu yuhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham intaanu imanin maalin aan waxba gacan ku hayn diinaar iyo dirham macna waxa wey wuxuu hayo oo xoola ah oo maanta uu isku furan karaa aanan jirin in kaana lahu camalu saalix ukida minhu biqadri madalamatihi hadduu goobta yimaado isagoo camal saalixa leh oo acmaal fiifiican sameeyey waxaa looga qaadaa biqadri madlamatihi intii uu dulmiga galay ayaa looga jaraa xasanaadkiisi baa laga jaraa wain lam yakun lahu xasanaatun haddaanu wax wanaaga meesha la imanna ukida min sayi'aati saaxibihi ninkii saaxiibkii ahaa ee uu dunuubta ka galay ee xumaa u geystay xumihiisi inta la qaado ayaa fa xumila calayhi isaga ayaa dusha laga saara riwaayadkeena waxay leedahay waxa wey inta isaga dusha laga saaro fatruxa fi nnaar ayaa naarta lagu tuura weliba xadiid kale wuxuu tilmaamayaa wuxuu iman doona maalinta qiyaamaha isagoo tukaday oo soomay oo salaaday oo waxa cibaado badan la yimi laakiin wuxuu imana yaati waqad shatama haada waqadafa haada wasafaka dama haada isagoo kaa dilay kaa dhirbaacay kaa dhiiggiisa daadiyey dhibaato fara badan geystay xasanaad ba ha la yimaadee xumo kale uu ku laraya bu goobta imanaya wixii wanaaga dhanka looga qaado ee wanaaggu sameeyey kuwii wax kulahaa la siiyo hugga ayuu kusoo baxaya kadibna sayi-aadku intu dusha laga saara naarta lagu tuuraya saasuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maalintaasi intaanan ku imanin mar haddaad xajki u qasdinayso isxalaalee oo cafis iyo musaamaxo iyo ummadda si fiican ninkoo maaragta cidnaa wax kulaguu sheeganay waa inaad ilaahay subxaanau watacaala beytkiisa u qasdaa la doonay waxaa la doonaya xajku inuu qasadkiisu ahaado ikhlaas iyo ilaahay subxaana watacaala wejiga inay ka ahaato oo nebigu xadiid buu akriyey xadiid alqudsi ah oo allah subxaana wa tacaala uu diidan yahay in alla wax lala wadaajiyo inaad cid kale alla ku ladhid oo aad ujeeddo leedahay dan kale aad ku weetid xajkaaga laga aqbali maayo waayo wuxuu yihi alle anaa agnaa shurakaa can shirki waxaan anigu ka qani ahay cid layla wadaajiyo shuraka wax laygula daro anu qani hodan baan ka uma bahnin marka wuxuu yihi man camila camalan ashraka macii fiihi gayri taragtuhu shirka qofkii camal sameeya oo camalkaa cid kale ana ila wadaajiya cid kale u qasdinayo hadaf kale kale oo istus iyo halagaa sheega wax noocaasa leh waxa weeye waa uga tagaabo alla leeyahay isaga iyo ciddii ila wadaajiyay baan uga tagaabo waxa weeye anigu markaa waxba kuma fala camalkiisaas oo camalki marka waa burayaado shirki buu dee noqonaya marka waxaa la doonaya ikhlaaska camal cibaado kastood qabanaysaa ikhlaas bay u baahan tahay salaadaad tukanaysa ikhlaas bay kaa rabtaa soomku ikhlaas buu kaa rabaa xajku alla darfiya ikhlaas buu kaa doonayaa inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imriin maa nawa buu yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaynu usoo gudbaynaa xajka xidhashadiisi xajka xidhashadiisa waxaynu ka hormarinaynaa waxaa jirta shareecadu mawaaqiit waxa la yahabay samaysa mawaaqiit meelo laga xidho xajka oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxaabada wuxuu u sheegay maka jiho walba waa lagaga imanaya markaa jihooyinka iyo dhinacyada maka lagaga imanayo cid walba oo ka imanaysaa meel baa la rabaa inaadan soo dhaafin adoo aan muxrim ahayn mar adaad xaaji tahay amaad cumro u socoto amaad xaaji tahay meeshii shareecadu kuu xadaysay baa waxaa lagaa doonaya inaad kasoo xidhato xajkii mawaaqiiddaas in la yaqaana waa shay daruuri ah mawaaqiiddaas waa ilaa shan meelood buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabada u sheegay waxaa ka mid a reer madiina oo madiinadii nebigu dagaalka uu ahaao dawladda islaamka markaa kiyaayadu ahayd magaalada madiina la yidhaahdo waxa weeye miiqaat baa nebigu u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo miiqaadkeeda waxaa leeyahay dulxulayfa meel la yidhaahdo waxaana leeyahay waa miiqaadka maka ugu fog mawaaqiida meelaha laga soo xidha xajka me meesha ugu fogay waa miiqaadka madiina dulxulayfa meesha leha laga soo xidhaado hadda waxaa lagu magacaabaa abyaar cali bay yidhaahdaan marka magaalada laga soo baxo muddo lasoo yar socdo madiina meel masaajid ka dhisan yahay oo hadda masaajid baa loo sameeyey oo dadku marka halkaasaa la joojiya ay ku qubaysanayaan marka ay ka diyaar garoyaan maryahooda ka xidhanayaan marka reer madiina iyo wixii ka yimaada xagga madiina oo dhami waxay ka soo xidhanayaan meesha leha dulxulayfa ahlu shaam oo reer falastiin iyo maxaan ku idhahdaa suuriya iyo lubnaan iyo dhulkaasa bilaadu shaam la yidhaahdaa wixii meeshaa ka yimaada wixii ka shisheeya oo waddamada ka shisheeya dariiqaa ku imanayana iyana waxay kasoo xidhanayaan meesha leeyahay juxfa juxfa la yidhaahdaa tuulo yar oo markaa kharaabtay oo iska baabaaday bay noqotay hadda meel leeyahay raabik oo iyadii ku dhow ayaa laga xidhaa oo maxaan ku idhahdaa reer shaam oo dhammi markay meeshaa marayaan miiqaadka raabik la yidhaha waa magaalo weyn oo hadda maaragtay dee magaalo weyn oo dadku degan yahay oo mujtamacu joogayo raabik la yidhaahdo taas ba ayaan laga soo xidhay waxaa rabaa wixii shaam ka yimi markay halkaa marayaan inaanay dhaafin waa inay xidhaan markaa oo dharkoodii labistaan gadaal baynu ka sheegi doona marka dhaafka loo xidhanayo waxaa jira ahlu ciraaq reer ciraaq iyagu waxay ka soo xidhanayaan meel la yihahda tucirqi la yidhaahdo oo maxaan ku idhahdaa daatu cirqi waa meel magaceed oo ay ka soo xidhanayaan oo loo magacaabay oo wixii ciraaq ka yimaada iyo wixii ka dambeeya ciraaq dariiqeeda ku yimaadaana taas bay ka soo xidhanayaan ahlu najd qolada la yidhaahdo oo wixii mandiqadan ay hadda yidhahdaan masalan mandiqatu qasiim iyo riyaad iyo dhulka hadda dee sacuudiga jihadaas ah oo ahlu najd la yidhaahdo iyana waxay ka soo xidhanayan meel la qarra almanaazil oo hadda lagu magacaabo asayl baa la yidhahdaa waxaa jirta meesha yaman la yidhaahdo ama soomaalida innaga ama mujtamaca wii xagga soo xiga oo jihadeenan qaabilsan yalam la meel layaabay ka xidhaan oo iyana miiqaadkoodu noqonaya oo nebigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu mawaaqiiddaa kala xadeeyey oo jihooyinkaas oo dhan sheegay ayaa wuxuu ihi hunna lahunna waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna minman araada alxaja waalcumra yacni meelaha hunna meelaha aan tilmaamay oo magacaantaa loo sheegay mawaaqiiddaas lahunna jamaacaadka iyo dadkaas loo sheegay bay usugnaatay oo qolahoo meesha loo sheegay bay leedahay iyo weliman ataa calayhinna cidda kale ku timaada ee wadadeeda meeshaas tahayna iyo nintaasay leeyihin ninkii xaj doonaya ama cumro doonaya buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa markaa meesha ku jirta weliba nabigu ka hadlay intaa waxa ka sokeeyaa jira ila waxay wixii ka sheeya oo dhan saasay soo mareen wixii ka sokeeya oo maka soo xigana ama maka gudaheeda dadka ku nool ama meeshaa udhexeeya iyaga maxaa la yidhi نبg وu ui صلوaت اللhi وسلام عليه ومن kاna dوna ذلكa فمhله مiن أهلhi حتى أهل مكة يهilوna مiن مكة أkرaجه البخaaري ومسلم wixii intaa ka sokeeya wuxuu ka xidhanayaa booskiisa gurigu degay ka idhanaya oo ka xarmanaya aji ka idhanaya o ka labisanaya dharka xitaa reer maka magaalada ninka maka degan magaalada gudaheeda waxa wy gurigiisa ayuu markaa ka labisanayaao dharku ka xidhanaya u nebigu صلaوaat اللahi وaسلام عaليه inagu marka yalmla meesha la yidhaahdo oo waxay yidhahan marxalatayn fatxulbaariga oo kale ibn xajar wuxuu leey waxay u jirtaa marxalatayn bay u jirtaa maka ay u jirtaa ilaa soddon mayl bay u jirtaa meesha maka ay u jirtaa meesha la yaalam halkaas ayaa la doonaya marka in laga soo xidho waxaa marka jira bal intaynan xidhashada gaadhin qofka xaajiga ahi ama muctamirka cumraysanaya markuu rabo inuu hawsha guda galo intaanu xidhanin oo dharkii loogu talagelay la bisanin oo niyadii guntanin waxyaaba ka horeeya oo sunnayaal oo fiican baa jira iyadoo ku dhininaad soo ogata loo bahan yahay waxaa ka mid a marka u horaysa inuu maydho oo markaad doonaysa inaad xidhatid xajki ama cumradii xidhatid oo dharkii aad labisatid intaadan dharka labisan waxaad samaynaysaa waad maydhanaysaa waayo nebigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidka nabiga saxaabadu ay ka wariyeen tajarada min almakhidi ibn anas baa wariyan filay xadiidka tajarada min almakhidi cinda alixraami waiktasala wixii dhar ahaa uu labisnaayo tallaayo uu labisnaayo nebigu intuu iska dhigay ayuu ixraamka dartiibu u maydhay markaasuu maydhay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba maydhashadaasi rag iyo dumarba ciddii xajinaysa waa laga rabaa weliba qofka dumarii xitaa hadday xayd tahay oo dhiiggii leedahay oo salaadii aanay ku waajibin waanay salaad tukanaynin maydhashadani waxa weeyaan waa nusugan la xidhanayaa loo maydhanayaa way qubaysanaysaa oo qofka dumar reexta iyadoo dhiiggeedii le wayna qubaysataa oo ila hadafku waxa weeyaan in loo xidho un ixraamkan baa loo maydhanayaa iyana saasaa laga rabaa waxaa kale oo la doonaya in lala yimaado oo sunayaasha ka mid a ila hadhow tamar haddaad dharka xidhato wax badan baa laguu diidi doonaa oo aynu ka hadli doonaa waxa laguu diidaye intaadan xidhanin dharkii oo aadan niyadii guntanin waa inaad maxaan ku dhahdaa iska saliidaysataado haddii aad doonto maarata cadarka iska sii marmarsataado ila waxaa dhan waa lagaa mamnuucayahay si fiican jirkaagii kollay kugu raagi maayaan laakiin inaad isku sii cadarsato oo sii maxaan ku dhahay shallaysato oo marmarsato haddiiba ku rayay saliidaysato oo waxyaabahaasna waa waxa lagaa doonayo kuu banaano fiican oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu sameeyey sida xadiidka saxiixka ku yimi caaisha ay warinayso ay tii kuntu utayibu rasuula allahi sala alla alay slam biixraamihi qabla an yuxrima nebiga maaragtay waan tiib baan u marin jiray maxaan ku dhahdaa intaanu ixraamin liajli ixraam ixraamka daraaddii ayaan diibka u marin jiray waxa weeyaan walixillii qabla an yatuufa bilbayt markuu xilli noqdo oo dharka iska dhigana intaanu dawaafin ayaan diibkaa marin jiray bay tii aan siin jiray maaragtay nabiga salawatu ullahi wasalaamu calayh markaa taasina waa waxyaaba fiican laakiin qofka dumarihi iyadu waxaa laleeyahay wax raayaxa leh oo maxaan ku dhahay tiiba marsamayso mar haday safarka gelayso iyadoo asal ahaanba inay mar hadhay gurigeeda ka baxayso inay cadar iyo wax isku shushubtaa ha iska maydhato maaragtay ha saliidaysato waxa u haysato laakiin wax udgoon leh inay dibadda ugu baxdo marka hore waa mamnuuc ama xaja ha aadayso ama gurigeeda dibadana kooga baxaysa ee cadalkiiyo udgoonka markay gurigeeda joogto ninkeeda la joogto ayaa shareecadu oo gashay waxaa kale oo iyana la doonayaa oo wanaagsan waxyaabaha sunayaasha ah la raba in la sameeyo intaan la xiraaman inuu qofku isagu marka hore ma banaan in la xiro waaba xaaraan badarka in la xiro nebigu wuxu uhi salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiidka saxiixaynka ku yimi min xadiidka cabdillahi bni cumar khaalifu lmushrikiin wafiru llixa waxfu shawaarib buu nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh mushrikiinta khilaafa garhkana sii daysta buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh shaarubahana xiir bu markaa shaarubta waad xiiri kartaa waxa weeyaan garhka sama taagan karta lakin inagu cagsi baynu ka dhigno waxa weeyaan shaaruba dhaadheer oo faamuxna waa sii daynaa garhkana muruq baynu ka dhigna waxaad moodaa cagsi aynu nebiguna khilaafayno dadka qaar baad la yaabaysa shaaruba saawishi daayo baala faamuxun ayaa muruq markaad garhkiisana egto waxa weeye risayoon baad moodaa waa faamuxun markaa sunnaha nebiga weliba sunna maha culimadu waxay leeyihin waa waajib bay leeyihin garhka sii dayntiisu waayo amar baa nebigu ka baxshay oo wuxuu yihi maxaan ku dhahdaa gaaladana khilaafaa la yidhi waa nahyi amarna waa la yesiiyo waxaa la garka sii daysa waa amar meel lagaga soo reebayna la heli maayo axaadiista nebiga oo la yidhi maaragta garka la xiro haba yaraati heli maysa markaa taasina waxa weeyaan waa ta meesha ka muuqanaysa weeyaan marka intaas inuu sameeyo oo la yimaado waa shayga laga doonayo intaanu maxaan ku dhaha ixraamka la imanin intaa markuu la yimaado wuxuu samaynaya markaa wuxuu rabaa inuu niyeysto oo xraamkii xidho ayuu doonaya qofkii markaa xaajigaha markaa saddex qaabbaa loo xidhaa niyada xaggeeda loo niyeysta xajka saddex nooc weya xajku xidhashadiisu xajulifraad mid la yidhaahdo oo qofku xaj keliya uu xidhanayo o niyeysanayo iyo inuu niyeysto xaj iyo cumro xaj iyo cumro inuu israaciyo iyo inuu cumro keligeed niyeysto waa saddexdaa qaybood waxaa u dalila xadiidka ay caaisha tii radia allahu canha kharajna maca rasuuli llahi sala allahu alay slam caama xajat lwadaac nebiga waxaanu la baxnay xajat lwadaac oo xajkii xaj keligi buu nebigu xajeeyey yaa nebiga la baxnay fa mina man ahalla bicumra waxaa naga mid ahaa raggii xajinaya rasuulka la socday qaar cumro xidhay wa mina man ahalla bixajin wa cumra waxaa naga mid ahaa qaar labada israaciye oo yidhi labayka bixajin wa cumra waxaa niyeystay xaj iyo cumro wada socda waxaa ka mid ahaa wa mina man ahalla bixajin mid xaj kaliya xidhay ayaa naga mid ahaa buuli ay tila caaisha radia allahu canha markaa saddexdaa xidhashaba way kuu banaan tahay saddexdu way kuu banaan yihiin laakiin waxaynu ku koobaynaa insha allahu tacaala hal nooc oo xajka tabatuca la yidhaahdo oo marka hore qofku inuu cumro niyeysto taas baynu kusoo gaabinaynaa waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabadii markay saddexdaa qaybood ba ahaayeen wixii aan hadyi wadin hadyi waxaa la yidhahdaa waa geela iyo adhiga iyo loda iyo xoolaha meesha lagu qalayo ayaa markii hore sanankii hore waa la kaxayn jiray oo makaan la geyn jiray markaa nebigu saxaabada wuxuu ku yidhi ninkii aan hadyi wadini xajkiisi cumraha u bedasho kii markii hore cumro soo niyeysan cumradiisiibu dee samaynaya kii maxaan ku dhahan hadyi xoola wadinow xajkaaga cumro u bedela buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maantana dadka baxaya wax xoola wadaa ma jiraan ee waa soconnaa markaa kaasaynu qaadanaynaado mar haddaadan xoola wadin ee keligaa aada socotaadoo muduga xoolihii dee lacagaadu waati lakin adhiga geel ma wadid waxaad samaynaysaa markaa xaju tamatu xaju tamatucaasaynu markaa si aynu saa kaa darsamin ma wada qaybi kartide kaas baynu ku yootaynaado inu insha allahu bal axkaamtiisa aynu socodsiin doonaa marka waxa weeya xaju tamatucaas macanihiisu waxa weeyaan waxaad niyeysanaysaa cumro ayaad xidhanaysaa marka u horeysa meesha aad ka xidhanaysa ee shareecadu ay ku xadiday ee aan lagaaga rabin inaad dhaafto waa yaramla meesha la yihahdo aynu sheegnay laakiin maanta socoto matidoo yaramlam gaari ku mari maysa ama maxaan ku dibba ku roon yahay safar ku mari maysa oo ma aragti buurtii buur yaroo yaramla meesha buur baa ku taala waa meel buuraley ah meeshii ma maraysid diyaarad baad la socota hawadaad maraysaa diyaarad laga yaaba nin gaalo oo aan ilaahba aqoon meesha inuu wado oo yaramlam iyo sheekada aynu ku soconnaba aan la socon baa dhici karta inu iska wado oo jidda ku geynay diyarad baa iska tuuraysa wey sidaa darteed waxaad u baahan tahay xajkii si aanu kaaga kharimin inaad sii xidhatid intaadan yalamlamba gaadhin inaad sii xidhatid oo hawshaadu saana kaaga kaardaadsan baa ku banaan oo shareecadu ku ogashay maxaad samaynaysaa markaa daba waxaad samaynaysaa haddii la yidhaha diyaaradii maanta waxay imanaysa halka aynu joogno laasacaanood ah hawshaynu sheegayna gurigaa ku sameeya iska qobayso ciddiyaha maxaa kale iska gur iska weysayso diyaar garow labadaadii goo caddaana waxaad ku ridataa baa ku qaado halkan diyaaradda ka fuu diyaaradda markay kula duusho oo aad meelo kale hadday sii marayso ay meelaha kale hawlaheeda kasii dhamaysato hadday dad sii qaadaso ama meelaha kale kasii fadhiisanayso hawadaa markay gashaad ogaato inay ujeedo jidda iyo xaggaa kula socotay maka ay ujeedo xaggiisa hawada markaad marayso musqusha intaad ka gasho musqul bay meeshu leedahay waxaad samaysaa dharki intaad ka dhigto labadaadi go aad shanda ku weetay shandada ama aad ku weetay bacda la soo bax labadaa go baad xidhanaysaa midna waad guntanaysaa midna waad huwanaysaa wax maraa nigis iyo funaanad iyo koofiyad iyo cumaamad waxaad isku reelaysaa ma jiro hal goona waad guntan tahay hal goona dusha ayaad ka seeay warku waynu saa kuu galaa markaad waxaad xidhanaysaa baynu nidhi haylaawin labayka cumratan baad leedahay cumraad xidhanaysaa markaad cumro xidhato waxaad akriyaysaa markaad dharkaa labisato oo labayka bicumratin aad tidhi waxaad akriyaysaa ducadii nebigu akrin jiray iyo talbiyadii nebigu qaadi jiray labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika laka ducadaasaad akriyaysa markaad akriyo adkaartaad badinaysaa xaaji baad tahay waad labisatay waa inaad markaa aadan sheeko iyo waxyaaba dad badan oo markaad meesha isku timaadaan soomaalida sheeko iyo siyaasad baana ka baxay meel kasta waxaa weeye intaa waa maxaa la lahaa maxaa b b c sheegtay maxaa caynkan ama qaar baa murmaya ama qaar baa wax isku haysta waktigu yaanu kaa lumin dembi dhaaf baad alla ka doonaysaa safar yaroo gaaban baad ku socotaa waxaa lagaa rabaa sheeko bereleyda inaad ka baxdo inaad dadkaas leedahay alle diinta kuu kordin inaad la socotid inaad maxaan ku hay dad akhyaarah wanaagsan aad raacdid rufqo fiican aad eegatid aan waktiga kaa lumin haddiise kuwa waktiga kaa qaaday ay yihiin keliga inaad socotaa kuu roon waxa weeye intaas dikriga ilahay baad badinaysaa diyaaradaad dusheeda fushan tahay istikfaartaad badinaysaa khayrka isu sheegaysaan munkarka iska reebaysaan talbiyada kor baad loo qaadaya codka kor baad u qaadaysaado nebigu wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ataani jibriil jibriil baa yimi fa amaranii an aamura asxaabii wuxuu ii sheegay inaan asxaabtayda amro iyo waman maci an yarfacuu aswaatahum bitalbiya talbiyada inay korka u qaadaan labayk allahuma labayk inay kor u qaadaan ayaa maxaanku dhahdaa jibriil u amray xadiidka asxaabu sunan baa wariyay waana xadid saxiixa fi saxiix abi daawuud waxaa kaloo kugu dayla talbiyada in kor loo qaadaya nebigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh afdalu lxaji alcaju wathajbuuli xaj waxaa ugu fadli badan ka codkiisa kor loo qaado oo dadku ay codka kor u qaadaan markay talbiyada qaadayaan waxaana ugu fadli badan ka dhiigga la daadiyo oo xoolo badan la qalo qalitaanka xaggiisa oo abaaxida iyo hadyiga la qalo maalinta tobnaad weeyaani waxa weeyaan kaasaa u fadli badan buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh talbiyadaas labaygtu wakti ay bilaabatay leedahay oo waa markaad xidhato diyaaradda korkaad ku xidhatay marka aad xidhato bay bilaabanaysaa waxay ku dhammaanaysaa maalinta tobnaad habeenka markaad kusoo hoyataan meesha la yidhaahdo musdelifa ee subaxi aad ka soo dhaqaaqdaan ee aad u socotaan mina aada u socotid ee jamratulcaqaba jamrada la yidhaahdo oo soomaalidu shaydaan weyn waxbay tahay meesha shaydaanama jooge lakiin iyaga iskala baxae jamratulcaqaba meeshaa markaad marayso oo kaa aad tuuranaysaan toddoba dhagax halkaa ku tuuranayso markaad toddobadaa dhagax tuurato halkaasaa labeegta kugu dambaysa taana waad sii haysataa iska wad un maa iyada udhow qorshay leedahay oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu alayh sa xadiidka saxaabiga le cabdillahi ibn mascuud uu warinaya ayaa wuxuu yihi kharajtu maca rasuuli lahi sala allahu alay waslam rasuulka ayaan la baxay famaa taraka talbiya talbiyada kama tegin buu rasuulku xataa rama jamrata alcaqaba ilaa uu jamratu lcaqaba tuurtay waxa weeye kama tegin markuu taa dhameeyeyna faruu kala baxay waxaynu tambiihinaynaa mar haddaynu ku jiro xidhashada in lagu sheekeeyo la yidhaahdo qaar ba waxaad ka arkaysaa aan baddaaba ina kula mar haddaan xaaji iska ahay dharkan iyo waxa kan maanaa aan dhulkii tago oo miiqaadkan iyo sheekadan baan la socon amase si kale waxu haysto kule mar haddaad jidda intaad ka tagto ha dhowto miiqaad kale oo raabiqda inta isaga baxdo xaggaa ka soo xarmo dharkan yaaba maanta waa iska rafaad waa sheeko xariir wey inaad dhaafto miiqaadka waa mamnuuc miiqaadkan lagula hadeeyey nebigu salawaatu ullahi wasalamu aleyh abar mu baxshado wuxuu yihi huna lahuna waliman ata calayhina saad u khilaaf kartaa rasuul bal wuxuu leeyahy imaamu nawowi raximah llahu tacala kitaabkiisa minhaajka la yidhaahdo wuxuu yihi waman balagahu muriidan lam tajuz mujaawazathu bigayri ixraaq ninkii gaadha buu yidhi miiqaadkii soo gaadhay isagoo xaj doonaya ma bannaana buu yidhi inuu gudbo miiqaadkii loo xadeeyey inuu soo dhaafo ma bannaana isagoon muxrim ahayn oo dharka xidhnayn fain facala lazimahu lcawd haddii uu sameeyo soo gudbo waxaa ku laazima inuu noqdo liyuxrima minhu inuu ka soo xidho yalanna buu inuu kusoo noqda kasoo xidhaa buu yidhi ilaa idaa daaqa alwaqtu aw kaana ariiqu makuufan inuu waktigu xoriyoomo dee matalan wuquuf carafo kale la jooga maanta markaa noqon kari ma wakti dhac amase maxaan ku dhaha meeshu khatar ay leedaho baqasha ay jirta mooyaane waa inuu dib u noqdaa buu yidhi fain lam yacud lazimahu damun haddii aanu noqonna waxaa ku laazimaya inuu neef kalo dhiig daadiyo ila gudbitaanka wuxuu khadaba ku dhacdo waxa weeye meeshii la raba inuu ka xidho ayuu kasoo gudbin ha la iska jira arrintaa ha gudbin adaan muxrim ahayn oo dharka kuu xidhnay taasna waxa weeye ha lagu baraarugo mar haddii aada xidhatay exraamkii labadii go ay ku xidhan yihiin waxaynuna kaloo tilmaamaynaa dumarka xaggooda iyagu dhar gaara ma laha islaamaan kafanta cadad loo gashay waa kama jiraan maradan cadad loo gelinaya dumarka wax ka jiraa ma jiraan nebiguna ma odhanin saxaabada lagama soo gaadhin mara cad iyo mara midabtoona maahe maradii xijaha ee shareecadooda u gashay qofka dumarka ku baxaysa taa in la iska ilaaliyo ragga ayaa waxaa shareecadu u jidaysay laba goo cadcad inay qaataan baa sunnaha iyo hadiga nebiga ah haddii laba goo cadcad la waayo iyadoo kudheeda laba goon baa la qaadanaya oo midab leh iyada kudhe wax banaan wey lakin asalku waxa wey labada goo cadcad baa sunihii nebiga ah mar haddii aad muxrim tahay oo qofkii dumar aydna ay xidhatay adiguna aada xidhatay ninkiina uu xidhay waxyaabo maxduuraad ah oo mar haddii aad hawsha halkaa kuu maraysa aan mamnuuca baa jira waxaa kaa mamnuuca horta timaha timaha inaad wax ka qaado waa kaa mamnuuc cidiya inaad iska gurtaa waa kaa mamnuuc wixii iska dhacay adigu dee shaqadaada maaha haddii waxaadan waxba ku darsan cidii kaa dhacdo ama tilo kaa dhacaan adiga wax maxaan ku dhaha laguu dirsaday oo aada shaqo ku leedahay ma aha waxba kaa soo gaari maayaan waxaa kaloo mamnuuca waxa la yidhaahdo inaad ismariso cadar iyo shay udgoon ama dharkaaga ama jirkaaga waxa weeye waa mamnuuc wax banaan maaha laakin kii markii hore intaadan xidhan hadduu kaa soo uro jirkaaga u leyahy wax dhibaata male ba'si markaas lakin waxa la doonay mar haddaad xidhatay waa inaad kaana iska ilaalisa waxaan kaloo ninka u banaanayn inuu labisto wax tolan oo macnuhu waa wixii dhar ee caadiga markaad ahayd aad qaadanaysay surwaal baadan gashanayn nigis baadan gashanayn funaanad baadan gashanayn garan baadan gashanayn koofiyad baadan gashanayn waxyaabahaas oo dhan oo aynu caadiga hadda u qaadanno waa mamnuuc mar adaad muxrim tahay oo laba dhig oo ku xidhan yihin waad iska ilaalinaysaa waxaa mamnuuc ah madaxa inaad wax taartaa mamnuuc kaa ah inaad xumaamad xidhato inaad koofiyad taarto inaad haddiiba ku roonyahay go-aaga naftiisa aada mararka qaarkood saa uhulaabatid iska jir go-a halkaasaa laga ogolaya dusha saarato midna guntatid madaxa ka ka ilaali waayo waxaa u daeyay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ninkii saxaabiga ahaa ee isagoo ratigiisii fuushan carafo taagnaa ee ratigi intuu tuuray ilaahay subxaana wa tacala ajashiisiiba ka dhigado naftu ka baxday ayaa nebigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalamu caleyh labadii go-baa u xidhnaa waa dhintay nink waa meyd igsiluuhu bimaain wa sidrin waxaad ku maydhaan biyo iyo iyo geedka gobka caleenta ku maydha wakafinuuhu fii thawbayhi waxaa ku kafantaan labadiisa mara kafan uga dhiga walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha saarina marada oo labada go markaad ka fafaysaan madaxiisu ha banaanaado wawajhu wejigiisu ha banaanaado fainahu yubcas yawma alqiyaamati mulabiya maalinta qiyaamaha wuxuu soo bixi doonaa isagoo labayk leh labayk allahuma labayk ayuu soo bixi doonaaye ka ilaaliya madaxa ka saarina wejigan ha ka saarina e waa xaaji dhintado halka kuu jirte maalinta qiyamahu soo bixi doonaaye faraa kala baxa arrintaas buu nebigu yhi salawatu ullahi wasalaamu calayh waa daliil cad oo kii dhintayba haddii loo ogolaan waayo madaxa in loo saaro maradii wejigana loo saaro isagooba adduunba ka tegey ninoodna lagama ogola madaxa inaad saarto go-aaga iska ilaali markaas waad iska ilaawi kartaa haddaad ilowda laa ba'sa biha lakin dadaal juhdi waa inaad samaysaa dadaalah waxaase kuu banaan inaad guri harsatid waa kuu banaan taado inaad taanduugyada meelaha lagu dhisay khaymada gashaa kuu banaano inaad baasha dallaayada la yidhaahdo ee shamsiyada iyo carabtu tidhaahdo meelaha lagu iibinaya ad arki doontaana waad iska iibsan kartaado dee inaad goobta kulaylaha caraf markaad meesha taaganta inaad harsatid waxaaso dhan iyagu way kuu banaan yihin wax dhibaataa male waxaa kaloo iyaguna banaan marka laga hadlayo laba go- baynu sheegnaye kiishadda baasaboorka iyo lacagta waxyaabaha noocaas lagu ridanayo iyadu inaad ku xidhato maxaan ku dhaha dib kole go-ana way kuu banaan tahay oo waxa weeyana daruuraan bay u banaanado de waxa wey meelaad wax dhigatidba heli maysa wayn halkaa ay kugu jirta alaabtaadi baasaboorka waxaabo hawshana w taxadar weyn gashaado meesha tuugiya raggu soo shaqa tegeyna waa joogaane yaa laga goosan sadada kiishadane iska jirtaana waa tambiih isilaali iska dhigin meesha meesha wax ma jiraan cisaabadan usoo shaqa tagtay baa jirta oo qaarna qatoolaya waxyaaba fara badan oo shaqo taga ayaa jiro meel joogo waa hawkaama laha inuu tigna soo goosto oo soo maaragtay baasabaro soo goosto usoo foortada xujaajta yaa jooga waa inaad adkaystaa guddigaagana waxa weeye marka xagga harsiga saasanu sheegnay shamsiyadaas iyo bahashaas waa samayn qaadan karta waayo nabigu salawatu ullahi wasalam aleh waxaa ka sugnaatay in markii ragii jawarka caqaba uu tuuranayey in dullila calayhi sawl mare ayaa nabiga lagu loogu haleeyey way ka sugnaatay inuu kaanduug iyo meel quba yar uu samaystay oo uu ku degay nabigu nabina meel la yidhaahdo iyana way ka sugnaatay marka waxa weeye laakiin xagga dharka baa lagu ogolay madaxa inad xasaasin waxaan kaloo banaanayn mar haddaad muxrim tahay waxaan ku banaanayn wax la ugaadhsiga inaad ugaadhsato oo ugaadha inkastoo meesha waadhima aanay joogin lakin xamaamka shimbiraha iyo dadku de carabta shimbirahay cunaano shimbiraha meesha ka buuxa xaragaaga iska tuban oo aan taaba cararayn oo de waxa weye shimbiraha la taataaban oo la loo dhawaanin wey marka dadkayba ku ku agmanaya halkada marmarayaan iska ilaali marka ugaadha waxyaabaha noocaas ama shimbiraha aadin ama ugaadha caadiga aadin waxaasoo dhan waxa weeye lama ogola inaad maarata wax yeelaysid iyo inaad cayrisid iyo inaad maarata ugeysatid waad iska ilaalinaysa waxaa kaloo ninka muxrimka aan u banaanayn inuu guursado lama banaano intuu muxrimka yahay isagu inuu guursana ma banaano inuu cidi u meheriyo ama gabadhiisi bixiyo ama khidbad daloo gabadh baan doonayaa guur iyo sheeko noocaasaan lagaama rabo meesha tan mar haddaad muxrim too dharka ku xidhan yahay isjir waya nabigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yaktubu guur yani ma guursado muxrimkiio naftiisa ma ma guursado walaa yunkix kayrkiina uma guuriyo waxa weya cid kale ma gabadh ma siiyo oo maarata uma guuriyo maarata ma bixiyo khidbo oo xool uu doono iyo wax noocaasana ma galo arrintaas marka iyana waxaan banaanin weeyaan waxaa marka kuu banaan oo laga yaabo dadka qaarkood in shaki ka galo maryahaaga caadiga labada go-ada wate ku xidhan haddii uska kaaga duula iyo watakii wax noocaas waad maydhi kartaa way ku waa lagu ogoliyay waxaa kaloo kuu banaan inaad laba go- kale ku bedelato oo intaad labadan iska bedesho laba kale xidhataana iyana way ku banaan tahado wax dhibaato ah ma laha weeyaan markaaad diyaaraddii ka dhegatay oo aad jiddo gasho madiinatu xujaaj loogu qaaday lagu geeyey waxa weeye maka ayaa loogu dhigaya marka marka waad la soconaysaa bas baa lagu qaadaya maka ayaad ujiha ujihanaysaa marka maka intaadan gelin waxyaabaha sunnaha waxaa ka mida ee nabiga salawatu ullahi wasalam aley ka sugnaaday maka intaadan soo gelin qofku inuu qubaysto oo dukuul maka u qubaystaa waa shay sunnaha nabiga ka mid hadday ku fudaato oo mararka qaarkood bay baabuurta basaska waxay joojiyaan meelba meel kasta masaajid bay ka dhiseenoo magaalo intaadan soo gelin ba waxaa meelo shidaalka laga qaato ama haddiiba kuu rogay masaajid ka dhisan tahay oo la yihahdo dadka waxoogaa la siiyo nasashaa oo la yihahdo isku haya galgala firaaqada haddaad hesho magaalada makana kuu dhowdahay duuda intaad gasho labada goobaad goontan tahaye biyaa isku shagaxtay meel kasta biyaa duulaye oo waxa weeye waa ku fududay arrintuye iska qobayso oo waxa weye taasina waa sunnihi nebiga haddii aanay fududaan oo gaarigu kuu joojinna wax urshiya male waxba aysan bushin waa caadi markaad maka gasho masaajidka aad gashana waxa weeye masaajidka albaabkaa doontaad ka geli kartaa waxa weeye lugta midig baad kusoo hormarinaysa masaajidka duعaadii baad akriyaysaa nabigu akrin jiray ee saxaabada u baray بism الlahi والصلaaةu والسلام عalى رasuuلi الlahi اllهma اftح lي abwaaba رaحmatika bu nabigu salawat الlahi وaسلام alيه duعada waad akrin kartaa waxaa kaloo iyana banaan oo sugan oo adciyadii nabigu akriyay ka mida acuudu bالlahi الcaظيم وbوجهi الكarيم وسulطaanihi الqadيم min الشhayطاn الرaجيم duعadana u akriyay nabigu salawat الlahi وaسلام عalيه ducooyinkaas waa adkaarta ila xaaji baa te waa inaad taطbiiq ku samaysaa oo acmaashii lagaa rabay si aad ilahi subxaanaه وataعaalى dambi dhaaf uga heshay adkii nabigu raacay la kudu cani malaasika kun bu yihi adka waynaad raacdaa markaad masaajidka soo gashay oo masaajidka dhex joogto waxyaabaha maxaan ku dhahdaa lagaa rabaa taxiyatulmasjid tukan maysid oo masaajida caadiga markaad soo gasho laba ragcadood oo taxiyatulmasjid layaala tukadaa laakiin xaramku ma laha dawaaf baad bilaabaysa oo waxaad ile cumraa kuu xidhnayde hawsha aad gudanaysaa weliba waktikan hadda oo kale aad markaad tagto waxa weeye cumradii baad gudanaysaa cumrada marka acmaasheedu markaad masaajidka soo gasho waxaa u horeeyaad qabanaysaa dawaafku aad bilaabaysa dawaafku dawaafka dawaafulquduum baa la yidhahdaa sida sunnaha nebiga ah waxa weeyaan ninku marka uu kacbada yimaado xajar aswad xajarka inaad intaad salaantid oo saa u taabatid aada u gantid baa horta waxa weeyaan sunnaha nebiga oo fiican haddii taas kuu suuroobi weydana inaad gacanta saa u saartid haddana kala geli kari weydena gacanta u saartid oo gacanta dhugatidna iyana waa waa marxalad labaad ama ul aad saa saartid aad maaragtay ku salaantid haddii taas kuu suuroobi weyda intaasoo ma suuragal aha haddaba yani kusii sii ogow suuragal ma meesha ciriiriga yaalla meel laga maraba meesha askar ka muuqdo askarga madaajidka wadanaysaay waa waa meesha xajarku xajarooyinka ku jiro askarga fadhiyo imaan ku ah albaabkana xaggana ka yeelisa marka waxa weeye halkaas lay dheer oo tartiibin oo dheer oo ka horeysa ayaa jirto oo talagalay marka in laga xidho ila dawaabka marka gaadho oo laga xidhanaysa dawaabka laga soo qaadaba shaygoo soo gashay hagaad ka xidhan dawaabka waxaad samaynaysaa haddii aadan marka maanta hore waa see laga xidhanayaa waad ku daaraysaa dadkoo saa shaqaynaya oo intaasoo sidaas maantay meel loo socday meel socday ninka galayga meesha ayda qoolin wuu ku hubaya maanta sii qaadana ninkaa midig bal ka xidh markaad saa u soo wareegto ead soo wareegtay aad timaado halkii liidkii naftiisa aad dul timaadaba hal baa kuu dhammaatay waxyaabaha aad samaynaysa waxaa ka mid a marka hore waxaad u diyaargaroobaysaa haddii aad gow saa caadi uu kugu saaraa markaad liidka intaadan istaagin diyaargaroob aad gelaysaado waad gala waxsanaysaado idubaac waxa la yidhaha ad samaynaysaado goy saasaad u xidhanaysaa saasaad goy samaynaysaa goy caynkaas kuu noqonaya kugu horeeya ee maka aad gasho saa waa inaad yeeshaa toddoba shawd waxa la yidhaahdo oo wareeg ah ayaad kacbada kusoo wareegaysa waxaad ka bilaabaysaa liidkaan kuu sheegay bismillah alakbar baad kusaamaysaa waad soo wareegtay meesha la yidhaahdo alxijri ay yidhahdaa oo dhismaha yar ee rukni shim ee la yidhaahdo shaamiga ee xaggan maxaan ku dhahdaa ee kale jira ruknigiisa kale dhismaha yar agteeda dushaad kala kala maraysa meesha dadku maraya oo la soco hadhow titimeen mid dad kulama maraya meesha kor baad kala wareegaysa markaad saa usoo wareegto zaxmada dadka ciidhu waa fara badan yahay xaaji baa tahay laa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji waxa weeya waa lagugu tumanaya qaar baa gurguuranaya qaar baa maxaan ku dhahay tabar daayay qaar baa lagu wadaa nacsh lagu sidaa qaar bashar kala kala noonucaad meesha ugu tegaysa haddaad xoog leehay dadka ha dhibaataynin musaaxamada ee ciile ka ilaali si tartiiba isaga soco ha dhibaatayn cidna nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku uhi cumar bn khadaab yaa cumar innaka rajulun qawiy cumar nin xoog labaa tahay falaa tud falaa tu'di daciif ninka daciifka ha dhihin buu yihi waidaa aradta istilaamu alxajar marka wuxuu ka hadlaya ciidhig weligiba waa jira haddaad rabto inaad xajarka salaamta buu ihi fain khalaa laka fastalimhu hadduu kuu banaado oo meeshuu cidlaay kuu noqotana salaam wailaa fastaqbirhu wakabir haddii kana istiqbaalo intaad qaabisho oo saa xaggiisa u egtid bismillah allahu akbar dheh oo ciidhiga dadka dhaafo ha dhibaatayn nin xoog labaa tahay saasuu nabigu ku yihi salawatu ullahi wasalaamu caleyh cumar ku yidhi dawaafka markaad bilowday oo saa kacbada u wareegayso toddobada shawd ee wareeg saddexda u horeeya waxaa la jira waxa la ramli baad samaynaysaadoo waxa weeye guclaad samaysa waad yar guclaynaysa waa dawaafka kugu horeeya soo gashay magaalada aad kacbada timid saddexda hore waad yar guclaynaysaado waxa weeyaan ilaa aad markaad soo wareegtay meeshii timaadaba mid baa ku dhamaaday markaad soo wareegto halkii aad ka xidhaysay timaadi mar walba waad xidhanaysaado bismillah allahu akbar odanaysaa si waad ku wadanaysa bismillah akbar si waad ku wadanaysa ilaa aad ka timaado maxaan ku dhahay meeshaad ka xidhanaysay waxaa markaa jira kacbadu de afar rukun bay leedahay waa dhismaad aragteen oo laga yaaba sawirada inaad ku aragteen afartaa rukun bay leedahay afar rukun rukun waxaa ku jira xajarkii baa ku jira waa meesha askargu fadhiyaynu sheegnay midka ku beegan ee geeskiisa kala siman ruknulyamani baa la yidhahdaa labada kale xaggan xigana ruknayn shaamiyeyn baa la yihahda xagga shaam bay xigaan labada rukn ee shaamiga ah waad wareegay ood ma taabanaysid rukniga ku beegan xajarul aswadka ku beegan ee yamaniga la yidhaahdo haddii firaaqa ay jirto ciriir badanaanu jirin inaad saa gacanta ugu masxdo taabatid waa mashruuc waa shay banaan dhunkan maysa gacanta waad taabsinaysa taasina waa waarid waa shay banaan halkaas markaad maraysana waxaa laga yaabaa zaxmad iyo ciidhigu inay iska badan tahay markaasta waqtiyaashan hadda oo kale markaad tagtaan waa iska ciidhi waxba wakti iskaga qaadina socodkaaga wad geedkaa markaad joogto oo rukniga yamaaniga oo ka xajarku ku jira ku beegan markaad marayso waxaa nebiga ka sugnaatay inuu akrin jiray ducada odhanaysa rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annaar ayuu akrin jiray markaad ruknigaa ka bilowdo ilaa meeshaad ka xidhaysa kasoo gaala inta udhacaysa ducada unafka ku hay wax kala akriin rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waa meel yaro masaafo ah waxoogaa leegida albaabkaas in la jirta taqriiban intaana waxaad akrinaysaa ducada intaad dawaafka ku jirto duca gaara kitaaba yar oo laga rooriyaa jira meelaasa lagu gado waxba ayaan waqti lagaaga lumin waxa weeye duca kasta oo shareecada ku sugan baad akrin karta ilahi waad bari karta quraan baad xitaa akrin karta musafka intaad la kala bacdo ayaa dawaafka ku akrin kartaa waa ducaysa waxaad doonto ilahi afkaa kusoo rido ducooyina ducooyinka sii badso oo akri waxa weeye markaad dawaafayso waxa weye wax gaari markaa ma jire taana waa lagaa rabaa haddii qofka dumar ay xay tahay oo iyadu de waxaa dhici karta markay meesha gashaba de waktigeeda caadadeeda inay timaado iyadu dawaafi mayso oo nebigu wuxuu ku yihi caaisha radi allahu canha ifcalii kamaa yafcalu alxaaj gayra an laa tatuufii bilbayt walaa tusallii xataa tadhurii wuxuu yidhi wax kastoo xaajigu sameeya sameey laakin beytka ha dawaafi waa markii ay xayday oo dhiiggii caadadu ka timi ayaa wuxuu ku yidhi beytka ha dawaafi laakin wax kastoo xaajigu samaynayo samee ayuu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh caaishataas ku yidhi markaa toddobadaa dawaaf shawd baa la yihahda wareeg aada dhammayso waxaad ila sibaan uga gara waxsanayday go-aaga horta saaad hore u cesho go-aaga horta caadi ka dhig go-aaga markaa caadi ka dhigato waxaad u jeesanaysaa meesha la yidhahdo maqaamu ibraahim waxa weeye kacbada muqaabilkeeda weeyaan albaabka iyo meesha dhabarka ku jira ay ku yar beegan tahay xoogaa waxaad mooddaa inay ka yar barbaraysan tahay in yar waa meesha dhismaha yar ee qaaruurada yar ka muuqata arki doonto maqaamu ibraahim baa la yidhahda ninka wuu garan karaa sawirada ku dheeday meelaha laga arko ka muuqata halkaasaa maqaamu ibraahim la yidhahdaa xaggaas adigu way ujeesanaysaa markaad taqo watakiduu min maqaami ibraahim musalan aayadda adigoo akrinaya meesha markaad tagto meesha zaxmadeedu way fara badan tahay ceeri badan waa lagu tukanya laba ragcadood haddaad firaaqo ka hesho waxa weeye dhismaha yare meesha ka taagan oo maqaamu ibraahim la yidhaahdo gadaashiisa oo dhismaha baa wuxuu idiin dhexeeya adiga kacbada kacbadu dee waa gidaarkaas labaad oo kale hadday tahay waa inay tahay noqotaa maqaamu ibrahim waa inaad xagga ka joogta marka kacbaduna xagga ka marta oo kacbada iyadu idiin dhexaysa halkaas aad markaad ku tukanaysa haddii cidhiidhi weyn meesha ka jiro waana say u badan tahay waxaa ku banaan masaajidka xaggiisaa dambe oo dhan oo muqaabilun kusoo ah dhismaha haba fogaatay inaad kusoo tukato labadii ragcadood baa kuu banaan zaxmo badanna way ka jirtaa cidhiidhiya salaadaha waxaa laga yaaba dadku inay meesha qaarkood isku maaratay aada isku cidhiidhiyaan marka xaggaa dambe intaad ka tagto labada ragcadood saa ugusoo tuko muqaabilkeeda waxaad akriyaysaa labada suuradood baad ragcadda hore waxaad akriyaysaa qul yaa ayyuha alkaafiruun markaad faatixada akrido ragcadda labaadna qul acuudu qul huwa allahu axad suuratu samad labadaas suuradood ayaad akrinaysaa sidaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka sugnaatay weeyaan waad ka ilaalaysaa dadka inaad hormar marto ciidhi badan baa jira nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh axaadiis badan buu ku diiday in qofka tukanaya la hormaro axaadiista caamkaa wax taksiis xaramka gudihiisa ku yeelay ma hayno laakiin waxaa dhici karta dee marka qaarkood inaanay suuragalba ahayn inaadan maxaan ku dhahay qof tukanaya aadan hormarin baa dhici karta markaa taana waad dadaali doontaa un haddii ay de markaa aad meel kala marto weydana dee waxa weya dalka ku qasbana waad soconaysaa weeyaan markaad labadaa ragcadood tukato waxaad qabanaysaa biru zamzam ceelki zamzam baa halkan ah hawsha saasay kugu tartiibsantay yana kaa kaa lumin ceelka zamzam la yidhaahdo ceelku ceelkaa fog maaha waa masaajidka gudihiisa halkan hoosaad ku yar deganaysaa qasamad u leeyahay waxa weeye biyihibaad ka cabaysaa waayo nebigu wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh isagoo ka hadlaya biyaha maa zamzam lima shuriba lah wixii loo cabay ayaa biyaha laga helaa bui nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiis badan baa ku tigi fadliga zamzam saxaabaduna way cabeen rasulkuna wuu ka cabay waxaa kaloo jira xadiidku nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu aleyh khayru maain calaa wajhi lardi maa zamzam fi طacaamu طucmin wa shifaau suqmin bui nabigu salawatu ullahi wasalamu aleyh yani biyaha biyo dhulka korkooda la helo waxaa u khayr badan biyaha zamzam yani uunka dhanba biyaha korkooda ah waxa weeye biyaha zamzam ayaa u khayr badan marka iyagana waxaad samaynaysaa waad ka cabaysaa markaad biyaha zamzam ka cabto waxaa ku dhiman tawaaf ka dhamaysataya sacyigi baa ku dhiman waxaad markaa ku wajahanaysaa baabu safa baab la yidhaahdo oo masaajid gudihiisa kaaga muuqan doona waxaa ku qoran calaamad casoo baabu safa haddaad akrin taqaan wa halkaasa kaaga muuqata ama meesha dadku usii baxaye safa la yidhaahdo halkaa markaad u baxdo buurta yar oo hadda dee buur maahe waa waa meel dhisan oo la dhisay oo maxaa masaajidka ka mid e oo yaroo la raka yaroo taagan weeyaan halkaasaad u baxaysaa safaa la yidhaahdaa markaad meeshaa fuusho oo waa buurta alla subxaana wa tacala qur-aankiisa ku sheegay adoo weliba aayaddii akriyaya ina safa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa caleyh an yatawafa bihima waman tatawaca khayran faina allaha shaakirun caliim aayaddaas akriyaysa markaad fuurayso markaad fuusho waxaad usoo jeesanaysaa kacbadii ayaad soo eegeysaa soo jaleecaysaa way waxaa laga yaabaa tiirarka masaajidka qaarkood inay kaa qariyaan laakiin waxaad isku dayaysaa inaad aragto meelay kaaga soo bixi karto markaad isha ku dhufato waxaad akrinaysaa ducadii nebigu akriyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh saddex jeer baad takbiirsanaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaad akrinaysaa laa ilaha illa allah waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaha illa allah waxdah laa shariika lah anjaza waxdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah saddex jeer baad akrinaysaa markaa talbiyada iyo takbiirtaas ayaad qaadaysaa see nebiga salawatu llahi wasalam aleh ka sugnaatay ilahay baad markaa baryaysaado waxa weeye waa meelaha ducada mustajaabka tahay ee buurtaas ama markaad fuushan tahay eed xagga kacbada ujeedo oo qibladii aad kacbadana hortaada ay kuu muuqato gacmaad ka hortaagaysa allah subxaanau watacala ad baryaysaado waxa weeye khayray dunya walaakhira wixii khayr ah ee adduuniya aakhiraba allah subxaana wa tacala weydiisanaysa markaad ducada dhamaysato hawl baa kusugaysaa waxaa lagaa rabaa assacyu bayna asafa walmarwa buurtaas safa intaad ka socdaasho marwaad tegaysaa toddoba jeer baa la rabaa inaad sacyi samayso oo socod ah toddoba shawd socodka waxaad ka bilaabaysaa buurta safaad ka bilaabaysaa waxaad ku wajahanaysaa dunidao dhan waa duni laga la habeeyey oo ceerku dhishan kugu socdo oo haddiiba kuu ron yahay dunida haysan tahay laakin ciidiga dadka fara badan wada lagu taagaybaad qaadaysaa markaad dhaqaaqdo ood kasoo degto buurtaa safaad kasoo degato hortaadaad u soconaysaa marwaa tooskaagaas ah waad u socotaa waxaa jirta markaad socoto oo meel dhexe marayso meel masaajidka ku takad cagaaran oo green ah oo saa u marsan oo dhinacan kaaga muuqanaya xaggaana u dhaadhacsan hadkaa markaad soo gaadho guuraad bilaa